waxaa ano magaabi leero dictore may beeri lahay macnaha intii may leeraha xiriirkii iyo badadii khiyaanadiina sii badati
waayahay maadaama uu xiriirka uu badan yahay markii la dhaa xiriir badnaashaha ma ragga xiriirka gabdhaha badiyey mise dumarka dhankooda iyagana jaceylka dhankooda ee rag badan ay wadaan maya maya gabdhaha xiriirka badiyaan markaas ka bacdi haddana khiyaadan khiyaanana sii imaada saasay ku maadaa bal waayahay khiyaanada rasmiga ah adigu maxaa ka aaminsan tahay ma dumarka xaggiisay jirtaa mase ragga oo ahaan adigoon ragga aanan wax ahanaynin ma raggay jirtaa mase dumarkaa la dhihi karaa khiyaanada inta badan xiriirka meeshu ka imaado khiyaanada dhinaca oo bilaanta ku kooyaas may buwamaileeraayis khiyaanada bilaanta higsho inkastoo meegalkan higsho khiyaano jarta laakiin mayba ka zaa'idsan dhinaca bilaanta iyo khiyaanada lamada gacanba ka weedan inkastoo maileeraayis mararka qaarsho mayba jaree ini mesid lankeer oo handir adin koo qariid inkastoo saas eta mayba era lahay khiyaanada dhinaca bilaanta badan waa tahay waxaan siinaa saaxiibkayga kaskay kaskay adigu waxaa tahay dhallinyarada magaaladan ku dhaqan barbaartana aada ugu taxan bal dhinaca khiyaanada saaxiibkayga dictoorka wuxuu dhahay dumarkaa khiyaano badan oo dhanka fariimaha loo soo diro dadka qariyaan waxyaabaha halkaas u sheega adiga dhinacaada maxaa ka qabtaa habeen saas amalle ka qabsado saaxiibkeeri dhinaga bilaanta dhin khiyaano badan saasay yarfadeeneen bal ma la dhihi karo ragga qaarkiis waxaa ku jira rag wada boqolaal gabdhood konton gabdhood oo iskala dibiraaya oo iyagana khiyaanada ay wadaan masidada taa kala qariyaan noocyadaas ma jirtaa aha inta badan migilka saa sameeyeen laakiin khiyaanada may ban badan dhiniga bilaanta eed eedanka badan baalmee aragaas idin afka kiingmay ayas baraden buwadan seetona masidyo mobilja ka jaraan aragaas ama kala hortab laaka lahadalo oo adin dhakadaas ay lahadalaas wadeerton qof adeerkee mis waalidka iyo amalkiinka been sheegadaas muddo dambe aad fahmi doontan adargaas waa tahay kaskay taas maadaamuu qabo bal saaxiibkayga cumar asnaansi cumar adigana dhinacaada nitoorka iyo kaskay kaa horeeyeen waxay sheegeen dumarka inay u badayiin khiyaanada adigu ma ku raacsan tahay mise arrintaas ka duwanaad qabtaa anoo magaayileero way dhukurey baaf hoosu ahlan ka hadal maybua se dictoore iyo kaskay sheegeen bilaanto iyo khiyaanada birshoon badanta laakiin mayba kasii badan migalka bilaanto birsha oo daacad kingata yamalikiyaa iyona hoos walankuweedadaan tahay ragga maxay ku khiyaano badayiin aan la dhihi karaa iyagana dhankooda maadaama gabdhaha sabab loo sheegay raggana sababtay ku badanyihin maxay haa may baan erayhan mayleeraa'iso migeelka may baan khiyaano badana bilaanta iyo iska daacataa may baargaasahan adoo dhan fadhiyada mas taleefon kindiraasa adana tokale shukaansadahayt taleefonka kindirtiya maylaka eray hoodhay may oo mashquulan hayti adana may lataa waalidkay la hadlahay mas adeerkay la hadlahay miil markaasba lankale waa tahay oo raggana taasaa ku jirta oo iyagana khiyaanada xaggooda jira bal waxaan siinaa saaxiibkayga maslax oo sigana qaybta dooda igala qayb galaya bal maslax sida aad maqashay saaxiibadaas saddexdooda waxay kala hadleen raayigooda adig dhinaca ayaa sii lahayd eeda markaa oo khiyaanada dhanka dumarka iyo iyo ragga horta maleele iyadaa mahadsanta maadaamaad qodobka dooda un aanay marnigdii oo khiyaanada ku saabsan aan horta saaxiibaday hortaa ku horjeedayalo saddexdooda kasoo horjeedaa oo ra'yigood mid ka duwanaad wadaa bal waayo noo soo daa horta wiilka khiyaanada sheene bilaantana khiyaano sheenaas khiyaanadaas weliba ku dambeeya markuu qofkoo xiriirkada meelaha ka bandhiko wiilka gabarkada jeelada mise gabarta iyo wiilkada jeeladaas marka khiyaanada meelila kooy korto kan oo saddexaayaga la sheeno koro oo marka waxaad dhihi kartaa in ninka kale oo ama gabadha gadaal ka imaaday inay qaldan tahay se mar kastaba aysanba labadooduba ay qaldaneen marka soo lama dhihi karaa labada gabar hadday keentay oo gadaal ka imaado wiilkii uu kusoo biirto hadduu wiilkii gabadhii gadaal ka imaada u raaco soo lama dhihi karo khiyaanadaas inuu ku dambeeya kuwa gadaal ka imaadan lee keeni kara oo gabadha kalaa sii laheyd